bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha low waa lix iyo tobanka bisha sebteembar sannada labada kun iyo saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shirka ka soconaya magaalada baraasalis ee dalkaasi beljimka ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa loogu yaboohay ilaa iyo siddeed boqol oo milyan oo doolarka maraykanka ah taasoo la doonayo in dibudhis ay ugu samayso ciidamada iyo sidoo kale arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay dibudhiska dalka soomaaliya shirka new deal ayaa waxaa si toosa u wada shirgudoominaya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale midooda yuruba ayadoona inta badan diiradda lagu saaraya ka hadalka xaaladda dalka soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ammaan ahaan laga dayrinayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo goobta ka jeediyey khudbad dheer ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in laga caawiyo dowladda federaalk ee soomaaliya ee dhismaha laamaha ammaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey si aad ay ugu liidatay ayadoona qaraxyo dhowr ay ka dhacayeen gudaha magaalada muqdisho kaasoo waxyeello aada u xoogan ay kasoo gaaraysay bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana tilmaamay in beesha caalamka haatan looga baahan yahay in isgarab taagto dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona uu sheegay madaxweyne xasan sheekh in wax badani iska bedeleen haatan xaaladda dalka soomaaliya oo wax badani kasoo wanaagsanaanaya sidii markii hore u ahaa inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya haatan ay tahay dowlad aan ahayn kumeel gaar haatana waxaa jira caqabado badan oo hortaagan dhaqaalaha loogu yabooho dowladda federaalk ee soomaaliyana ma aha mid si toosa usoo usoo gaara iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey shirar dhowr oo ay ka qayb gashay dowladda federaalk ee soomaaliya dhaqaalihii loogu yaboohay aan weli gacanteeda si toosa usoo gelin iyadoona midowda yurub hore ay u ballan qaadeen in ay dowladda federaalk ee soomaaliya gacan buuxda ku taageeri doonaan dhanka kale banaanbaxyo aad u xoogan ayaa kahor ayaa ka soconaya bannaanka hore ee uu ka soconaya shirka new deal ee looga hadlaya arrimaha dalka soomaaliya banaanbaxa ayaa waxa uu yahay mid looga soo horjeeda madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo qayb ka ah wafuudda ka qayb galaysa shirka ka soconaya magaalada baraasalis ee dalkaasi beljimka iyagoona dadka ay luxayaan calanka dalka jabuuti waxayna sidoo kale wataan boorar ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhana madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele dadka ayaa waxay yihiin kuwo aada u badan kuwaasi oo ku qaylinaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee jabuuti ayagoona ku eedeynaya falal kelitalisnimo uu sida ay sheegeen uu ku hayo dalkaasi jabuuti banaanbaxayaasha ayaa saacadba saacadda ka dambaysa waxay yihiin kuwo si aada usoo kordhayo iyadoo aan la ogeyn sababaha rasmiga ee ka dambaysa in lagu soo aadiyey banaanbaxani xilli uu soconayo shir looga hadlaya arrimaha dalka soomaaliya uu qeybna ka yahay wafuudda ka qayb galaysa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo dhanka kale saaxiib dhowla ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya sheekh cabdiqaadir somow oo ka mid ah culimaa udiinka ahlusunna wal-jameeca ahaana afhayeenka garab ka mid a garabyada ahlusunna oo maalintii shalay ah xabsiga u taxabeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xorriyaddiisii dib u helay ka gadaal markii sida uu sheegay lagu waayay wax dembi ah shiiqa ayaa shalay gurigiisa waxaa ka kaxeeyey ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda iyadoona loo dhaadhiciyey xarunta c i d da halkaasi oo loo sheegay in su-aalo lagu weydi doono balse taa beddelkeeda markii dambe xabsiga la dhigay inkastoo uunan carrabaabin sababihii rasmiga ee ka dambeeyey xerigga maalintii shalay ahaa lagula kacay sheekh somow ayaa hadalkiisa ku sheegay in xeriggiisa loo sheegay inuu ka dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya amar madaxweynena uu yahay midka lagu xirayo ayagoona ay ku wargeliyeen ciidamadii joogay xarunta c i d da markii halkaasi u gaaray in saacaddaas wixii laga bilaabo uu ahaa mid xaraga ah
waxaa la yidhi waxaa la geeyey nin laydhaha bulla ayaan ugu tagay rorgii geeyey taleexayeenka ahla kusmaa taliya maxamed maxame cabdi wuxuuna ugu yidhi maxame cabdi sheekh somow amaraana la siiyey inaan ku xirno taasina madaxweynuhu ka soo baxay madaxweynehaad u xiran tahay sidaasu ugu yidhi sidaasaanan aan lagu xiray aniga khilaafan keygaa layga soo wacay sheekh somow noo imaaw ama kuu imaaw taligarka saldhigeer sidaan kugu imaana layidhi waayahan saldhigeer shirmada layidhi saldhigaan taga saacadi saddex saaca saacada balantay hada markaan tegay qof kuma arag inaan imidaan isu sheegay waa iska baxay anigoo naasablo tu sii socda ayaa laysoo wacay haddaas taleefanka shidaan iyo dhacyarki soo wacay oo baarista ahaa jira bulle wuxuuna ugu yidhi intaa joogtaa saldhig saacadiyaa soo daba mare waxaa joogaa naasablo hotelka waa iigu yimiday bal na keenay xafiiska ra-iisul wasaaraha tegaynaa waxaan rabaa waxyalahaas inaan kaa qorno oo amarna kula soo siiyey sala lagu siiyey waan israacanay haddaan tagnay xafiiska aniga iridaa laga ceshay asaa galay amaraa laysiiyey herleyleya sheekh c a d geesiraa lay dhahay taaya laha u yidhi nabadiyaa idhi waa tegnay c a d wuxuu ii geeyey kusimaha taliyaha ninka ahaa talixyeenkana ahaa wuxuu ugu yidhi maxamed cabdi shamsoom uma timid ahaa amaraana la siiyey inaan ku xidhno saacadaan laga bilaabo waa xidhan tahay madaxweynaha soomaaliyaana ku xidhuuna ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku owlanaayeen cid waliba oo katim ka hor timaada siyaasadda dowladda soomaaliya in la dhiga xabsiga waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli ay dowladda federaalk ee soomaaliya leedahay mucaarad aada u badan kuwaasi oo ku sugan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba halka aada warkaasi kala socotaan waa wardheer rediyow sheekh maxamed macalin oo horey u ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee ururkii xisbul islaam ee kol hore sheegay in ay isaga goosteen ka mid ahaanshaha maleeshiyaadkii al-shabaab ayaa maanta sheegay in ay ka warheleen in sheekh xasan daahir aaweys oo ahaa guddoomiyihii xisbiga xisbul islaam in loo wado xabsiga dhexe ee dalka soomaaliya iyadoona dhowaan laga wareeji doono xarun haatan ay ku hayaan ciidamada nabadsugidda qaranka soomaaliya maxamed macalin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada muqdisho maanta ugu furmay shir saraakiishii sidoo kale madaxdii sare ee ururka xisbul islaam kaasi oo looga arrinsanayo mustaqbalkii aayaha ururkoodii xisbul islaam ayaa kal hore waxay qayb ka aheeday dagaalada dowladda federaalk ee soomaaliya looga soo horjeeday inkastoo uu sheegay in fikirkoodii hore oo macnihiisu ahayn in uu qaldanaa balse haatan wax waliba loo baahan yahay in laga tanaasulo waxa uuna meesha ka saaray in ujeeddada kulamadani loo qabtay ay yihiin in fikirkii markii hore ay ku jireen uu ahaa mid qaldan wuxuuna intaa ku daray in xisbul islaam marnaba aysan caqabad ku noqon nabadda dalka soomaaliya marna xisbul islaam caqabad kuma noqon nabad saad la socoto xisbigu wuxuu ku howlanaa uu ka soo horjeeday joogitaanka ciidamada shisheeye ummad kastana aayaheeda inay ka tashato oo si xor uga uga tashato xaq bay u leedahay marnaba annagu dhibaato ummadda soomaaliyeed kuma hay kuma haynin in ummadda soomaaliyeed xornimo iyo masiirkeeda ay ka tashato keli ayuu ajandihiisu ahaa haddana marxaladdu nabadda micnaheedu ma ahan inaan annagu maaragtay howlihii hore oo aan wadna ay qaldanaayeen laakiin micnaheedu waxa weeye duruufaha ayaa keenay iyo wakhtiga la marayo iyo bal in ummaddii laisku raadiyo soomaaliyeed maadaama si guruuba aan wax lagu keeni waayo hadalka xisbul islaam ayaa waxa uu imaanayaa xilli ururka uu ahaa mid gabalkiisii uu sii dhacayay iyadoona haatan hogaamiyihii xisbigaasi gacanta ugu jiray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoona ku xihan xarunta ciidamada nabadsugidda qaranka soomaaliya oo gacanta ku haya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale jiray caqabado ka dhana maleeshiyaadkii hore ee ugu midka ahaayeen kuwaasoo kusoo badanayay koonfurta dalka soomaaliya inkastoo haatan ugaarsi dhexdooda uu ka jiro gobollada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadkaasi howlgallo dad lala xiriirinayay in ammaanka magaalada gaalkacyo caqabad ay ku hayeen ayaa saaka waxaa gacanta kusoo dhigay ciidamada maamulka puntland kuwaasoo subaxnimadii hore ku kalahay suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo jenaraal maxamed oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska maamulka puntland ayaana sharaxaad ka bixiyey howlgalka markii uu soo idlaaday kadib asigoo la hadlayay saxaafadda waxa uuna sheegay in howlgalka uu ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada gaalkacyo howlgalkaasi howlgal isaga lagu sugaayo weeye dad dambiilaya inaa raadinaya oo dadka gobolka siraayo ka sameeya dambiyada dadka raadinaya wixii dambi la goolan oo ah sharcigaa la horteynaya
warkii oo aad kala socoteen wardhay radio akhyaarta qiimaha lo waa nagaytaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu